bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabu tawxiid aladii huwa xaqullaahi cala alcabiid lilimaam alcalaama maxamed ibn cabdilwahaab altamiimiy raximah llahu tacaala qaala almusanifu raximah llah baabu dducaai ila shahaadati an laa ilaha ila allah ay hada kani baabu bayaani fadli dducaai u yeeris dadka loogu yeero fadliga kusoo arooray caddayntiisii buu u baab yahay ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah dadka loogu yeero towxiidka oo dadka loogu yeero xugunkiisa iyo fadliga kusoo arooray cadaynta caddayn la caddaynaya ayuu u baab yahay wa qowli llaahi tacaala waa baabu macnaa qowli illaahi alla qowlkiisa macnihiisa ayuu u baab yahay qul hadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiirati ana waman itabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin baabka wuxuu u baabaystay adducaau ilaa shahaadati an laa ilaha illa allah markuu kasoo hadlay xaqiiqada towxiidka marka uu kasoo hadlay fadliga towxiidka uu leeyahay markii uu kasoo hadlay alkhawfu min ashirki towxiidka didkiisa oo shirkiga oho laga cabsado markuu kasoo hadlay xaqiiqa yani manxaqa fadliga uu leeyahay cidda towxiidka taxqiijiso ayuu wuxuu daba dhigay qofkii towxiidka fahmay ee taxqiijiyey waxaa laga rabaa inay tahay inuu dadka ugu yeero oo adacwatu ila tawxiid oo yacni dacwada marka la joogo waxyaabaha dadka loogu yeero waxa ugu aasaasisan ah ayb marka taa marka inay dacwada nebigan inay saa ku salaysnayd uu rabaa inuu kuu bayaaniyo nacam wa qowli llaahi tacaala iyo alla qowlkiisa qul waxaa tidhaahdaa haadihi tan dacwadan ah abuu jacfar ibnu jariir abari sida uu leeyahay qul waxaa tidhaahdaa haadihi midaan dariiqadan tan ah aan ku taaganahay ama dacwadan aan dadka ugu yeerayo sabiilii jidkayga weeyaan adcuu waan u yeerayaa annaasa dadka ayaan u yeerayaa ilallahi alla intii kaabaan dadka ugu yeerayaa ayb adcuu ila allahi ay waxdahu laa shariika lahu isaga keligii un baan dadka ugu yeeraya cibaadadiisa calaa basiiratin ay calaa yaqiinin wa cilmin cilmi iyo yaqiin korkeed anoo ku taagan xaal aan ku taaganahay ana aniga ayaa dadka ugu yeerayo iyo waman itabacanii iyo ciddii i raacday oo ummadayda ka mida wa subxaana allahi ilaahay baa nayaa nasahayaa ama waqul waxaad tidhaahdaa subxaana allahi dheh ilaahay baa nasahan oo xumaan iyo ceeb iyo nuqsaan ka hufan wamaa ana aniguna ma ahi min almushrikiina mushrikiinta ka mid ma ahi ayb halkan marka aayaddan iyo baabka munaasabada ay ka dhexaysaa waxa ay tahay baabka wuxuu ku saabsan yahay dadka in towxiidka loogu yeero shahaadata an laa ilaha illa allah aayadduna waxay tilmaamaysaa dadka in allah loogu yeeray adcuu ila allah ay ilaa cibaadat illah weeyaan allaan dadka ugu yeerayaa macnaheeda waxaa weeyaan cibaadada allaan dadka ugu yeerayaa weeyaan nacam ayb marka taasaana marka mufasiriinta u badan yihiin dabarina taasuu ishaaro waxau yihi adcuu ila allah yani waxauu yihi adcuu ila allahi tacaala waxdahu laa shariika lahu keligii ayaan dadka ugu yeeraya in la caabudo cibaadadana cid kaloo isaga la wadaagtaa inayna lahayn taa ayaan ugu yeerayaa sidaa ku dheh baa la yidhi nacam nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka dacwo ila tawxiid weeyaan marka calaa basiiratinna waa calaa cilmin marka dacwo kastoo aayaddan marka aayad aada iyo aada u muhiima weeyaan dacwadu meeshay ka bilaabato halkaas weeyaan waa tawxiidka adcuu ila allah ay ilaa tawxiid illah ilaa cibaadat illah dacwadu haddaynan tawxiid ka bilaabanin wax qiimaa ma yeelanayso haddii laga bilaabo dadki iyadoo aan towxiidkii aanayba u saxnayn haddii wax kale lagala daba wareego waxaa weeyaan dacwadu inay sida xadiidka mucaad aan ku arki doono qisadiisana dacwadu inay aham fal aham in loo kala hormarinayo towxiidkaana ugu ahamsan maxaa yeelay waa waxa dadka muslim iyo gaalo u kala saaro janno iyo naar waxa keena weeyaan qofka dhiiggiisa iyo maalkiisa waxuu macsuum ku noqo waa isaga rususha waxa loo soo diro yacni dhammaantood ka wada dhexeeya isaga ayuu ahaa waxaasoo dhan marka waxay keenayan dacwada isaga lagu bilaabo nacam bacdi naas marka towxiidka waxay u arkaan masaa-il khilaafiya oo khilaaf un dadka ka dhexeeya un inuu yahay haddii marka gaaladii muslimka ka dhexeeyaa loo jeeda de waa sax gaaladii muslimka waa ka dhexeeya khilaafka towxiidka laakiin bayna almuslimiin towxiidka khilaafka kuma jiro nacam soo ma garan dadka qaarkoodna marka sidaa darteed marka masaa'il khilaafiya waayo baylehin waa uga tegayaan ummadii buu kala soocayaa salaadii baan dadka u sheegaynaa baylehin kuwo kalena siyaasadii baan dadka kala hadlaynaa baylehin waxyaabahaas oo dhan marka waa dacawaad aan yacni manhajkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam aan ku soconin calaa basiiratin calaa cilmin ayaan dadka wax ugu sheegayaa oo aan dadka wadada alla aan ugu baaqayaa calaa basiiratinna marka waa calaa yaqiinin wa cilmin yaqiinna cilmi unbay ka timaadaa gadaashiis yaqiinna cilmi unbaa marka qofka yaqiin ma gaari kara hadduunan cilmi lahayn dacawaadka marka jahliga ku socdo oo qofkii wax aanu garanaynin oo haddana dadka ugu yeerayo waxaa weeyaan waa waa dawa dacwadii nebi maxamed sala allahu aleyh waali wasalam sidaa ma ahayn ana aniga ayaa dadka ugu yeeraya iyo man itabacanii ciddii i raacday oo ummatu muxamed yacni marka risaaladay gudanayaan iyaguna aqoon bayna ku gudanayaan shayga ay sheegayaan ayb marka qofku waxa uu sheegaya inuu aqoon uleeyahay weeyaan maahane masaa-isha diiniga kulligood inuu wada yaqaano markaa unba wax sheegi karaa ma aha macnuhu dabcan wamaa ana anigu ma ahi min almushrikiina mushrikiinta ka mid ma ahi oo subxaana allahi ahay wa subxaana allahi ilaahay baa nasahayaa oo nasahan nuqsaan iyo ceeb aan ka hufayaa maxaa yeele addacwa ila tawxiid tawxiidku nuqsaan bou alla ka hufaa soo ma garanin wamaa ana anigu ma ahi min almushrikiina mushrikiintana ka mid ma ahiye waxaa ku sugan albaraa'atu min ashirki wa ahlihi in lagaga beri noqdo marka dacwada nebiga taasay ku ayay ku salaysnayd kadib marka waxa uu sheegay xadiidkii wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma cabdullahi bni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalama nebiga lamaa bacatha mucaadan mucaad markau diray ila lyamani yeman ou u diray qaala waxa uu yihi inaka adigu tahtii ta'tii waxaad u tegaysaa oad u imaanaysaa qowman qolo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah dad ahlu kitaabka ka mid ah u tegaysaa sanadkii tobnaad buu nebigu mucaad ou diray yeman uu u diray halkaabuuna wuxuu ugu diray inuu dadka gaarsiiyo risaaladii nebiga inuu dadka fiqiga iyo diinta uu baro kala xukumo ayuu u diray ayb sanadkii tobnaad buula diray marka waxaad u tegi doontaa buu yidhi inaka ta'tii qowman min ahli lkitaab marka dadka ducaadda in la diro si dacwada ay u faafto sunnada nebigay ka mid ahayd sala allahu caleyh waali wasalam dad ahlu kitaaba ayaad u tegaysaa buu yidhi qofka marka uu axad dirayana oo uu dacwo u diraayana qofka la dirayo meesha uu u socdo waa inuu yaqaano waaqiceeda iyo xaalkeeda si uu u maro habka ugu wanaagsan ee uu dacwada u gudan karo si uu halkaas sidaa uu ugu maro oo markaa nebigu wuxuu leeyay sala allahu caleyh waali wasalam dad ahlu kitaabaad u tegi doontaa meesha marka waxaa ku jira dad aqoon leh ayaad u tegi doontaa dad mushrikiin oo iyaga umiyiina ma ah waxaa u socoto sidaa darteed iska ogow cilmi iyo yacni shubuhaadkooda iyo yacni saad uga jawaabi lahayd falankeed qabo falyakun awala maa tadcuuhum waxa ugu horeeya od ugu yeeraysa ha ahaada ilayhi kaaga kaa xaggiisa shahaadatu an laa ilaaha ila allah yacni shahaadatu an laa ilaaha ila allah ha noqoto waxa ugu horeeyaod ugu yeerto shahaadatu an laa ilaaha ila allah waa bannaan tahay marka waxaa weeyaan ismu yakun kaanada isimkeeduu noqonaya falyakun ha ahaado shahaadatu an laa ilaaha ila allah awala maa tadcuuhum waxa aada ugu yeeraysa ka ugu horeeya ha noqoto shahaadatu an laa ilaha ila allah halkaa marka waxaa laga qaadanayaa tawxiidka in lagu bilaabayaba dacwada nacam hadday dadku gaalo yihiinna de tawxiidkii baaba lagu bilaabayaa hadday muslimiin yihiin laakiin tawxiidku jahli ay kaga sugan yihiinna isagii baa la saxayaa oo laga shaqaynayaa nacam wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxaa ku sugan ilaa an yuwaxidu allaha inay alla waxidaan sidaa u sheeg oo waxa ugu horraysood ugu yeertaa ha noqoto ilaa an yuwaxidu llaha inay alla waxidaan waa tawxiidkii shahaadatu an laa ilaha ila allah bay fasiraysaa riwaayada ayb fa inhum adaacuuka hadday kugu adeecaan lidaalika kaagaas fa aclimhum ogeysi ana allaha alleh iftarada calayhim inuu ku farad yeelay khamsa salawaatin shan salaad fii kulli yowmin wa leylatin maalin kasta iyo habeen kasta fa inhum adaacuuka lidaalika hadday kugu adeecaan kaagaas fa aclimhum ogeysi ana allaha alleh iftarada calayhim inuu ku farad yeelo sadaqatan sadaqo sadaqadaasoo tu'khadu la qaadaya min aghniyaa'ihim laga qaadaya dadkooda wax haysto fa turaddu loo celinayo lagu celinayo calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda lagu celinayo sadaqa akhniyadooda laga qaadayo fuqaradooda loo celinayo sakadii markaa far weeya fa inhum adaacuuka lidaalika hadday sidan marka kugu ay kaa yeelaan ay kugu adeecaan fa iyaaka iska ilaa waxaan kaaga digayaa wa karaa-ima amwaalihim maalkooda kiisa yacnii wanwanaagsan inaad ka qaadayaan kaaga digayaa wataqi ka dhowrso dacwata almadluumi midka madluumka ee la dulminayo habaarkiisana ka dhowrso iska ilaali fa inahu maxaa yeele shanigu waxa uu yahay laysa beynahaa iyada dhexdeeda iyo bayna allaahi alle xijaabun ma ahaanin wax xijaaba habaarkaas iyo alle wax xijaaba uma dhexeeyo horow ka ajiibaya cidow doonaba ha ahaado qofka la dulminaya xadiidka marka baabka tarjamadiisa waa waafaqsan yahay oo dacwadii waxaa laga bilaabay yani falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah riwaayada kalena ilaa an yuwaxid ullah marka tawxiidkii in dacwadii laga bilaabayo ayuu xadiidku na tusayaa ayb ahrajaahu xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen ayb xadiidkan bukhaari iyo muslim yaa soo saareen ayb marka xadiidka waxyaaba badanna waa u daliila waxyaabaha u daliilka yahayna waxaa ka mid a in dacwada dadka dadka loo bixiyo oo ahlu cilmiga weliba loo diro waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya hal nin khabarkiisa in la qaadanayo maxaa yeele hal nin buu nebiga diray mucaad dad dhan buuna xujo kusoo oogayaa marka khabarul waaxidka qofka halka ah waxa uu kuu sheegay ee hiqada ah in la yeelayo haddaan markaas de qaraa-in kale marka aanay daba soconin oo aan markaa in lagu hubsado aan keenayso ayb an shl bni sadin an shl bni sad an sahli bni sacdin radia allahu canhu waxaa laga wariyey sahl bni sacdin asaacidi ana nabiya sal llahu alayh waalih waslama nabigu inuu yihi ana nabiya sal llahu alayh wali wasalama qaala waxauu yihi la ucdiyana araayata calanka u dhiibay oo u dhiibay qadan berita rajula nin yuxib llaha warasuulahu walahumaa can sahli bni sacdin radia allahu canhu bukhaari muslim waxaa usugnaaday can sahli bni sacdin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal rasuulka waxa uu yihi yowma khaybara maalintii khaybar la ucdiyana araayata calanka siiye oo siiye qadan berito waxaan siin doonaa buu yihi rajulan yuxibu allaha warasuulahu qof alliya rasuul jecel wayuxibuhu allahu warasuuluhu alliya rasuulkiisana ay isagu jecel yihiin yaftaxu llaahu alla uu ku furaayo calaa yadayhi gacantiisa ayuu ku furayaa ayb fabaata annaasu marka halkaa waxaa laga qaadanayaa marka in allah subxaanahu watacaala uu addoommadiisa qaar uu jeclaado nacam oo sifat lmaxaba ayb fabaata annaasu dadkii way baryeen habeenkii yaduukuuna iyagoo falanqeynaya leylatahum habeenkooda ayuhum koodii yucdaahaa la siin doono taana waxaa laga qaadanaa saxaabada say khayrka ugu dadaali jireen falamaa asbaxuu markay waa bariisteen qadow calaa rasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkay ku kalleheen kulluhum midka midka dhammaantood yarjuu ou rajaynayo an yucdaahaa in la siiyo calankaa in wax kalena maane madaxtinimo ma rabaan hadda madaxtinimo jacayl maahane macnuhu waxa uu yahay keliya sifadaas in alla iyo rasuul ay jecel yihiin addoonkaas inay iyaga ku sifoobaan ay jecel yihiin qof kasto ayb faqaala faqaala waxau yihi nabiga sala allahu alayh wali wasalam ayna caliyu bnu abi aalib aaway caliy bnu abi aalib marka faqiila waxaa la yidhi huwa isagu yashtakii caynayhi labadiisa indhood bau ka xanuunsanayaa ayuu ka sheeganayaa fa arsaluu ilayhi waa u cidireen marka waa u dire fa arsaluu ilayhi fa utiya bihi waa la keenay markaas fa arsala ilayhim fa arsaluu ilayhi marka waxaa weeyaan waa u cidireen fa utiya bihi waa la keenay fabasaqa fii caynayhi labadiisa indhood ayuu ku tufay nabiga sala allahu alayh ali wasalam waa labada indhood uga tufay wadacaa lahu waana u duceeyey fa bara-a waa caafimaaday kaan lam yakun waaba isagoo aan ahaynba oona ku sugnayn bihi isaga wajacun wax xanuuna fa acdaahu raayata calankii buu siiyey fa qaala waxa uu yidhi unfud soco oo ful calaa rislika tartiibtaada iyo xasilloonidaada adoo ku dheehan xataa intii tanzila aad ka degta bisaaxatihim qolada yacni khaybar sabadooda xataa intii tanzila aad ka degtid bisaaxatihim meesha barxadda aho sabada aho banaank bannaankeeda ilaa aad ka degtid uma adcuhum ugu yeer ila lislaami islaamka ugu yeer waxaa laga qaadanaya marka qaryo marka lagu duulayo gaalnimona lagu ogaa lagu ogaa in marka hore islaamka markaa loo bandhigo oo yacnii islaamka yacni loogu yeero islaamka loogu yeerayana dabcan waa tawxiidka marka adducaa ila tawxiid halkaasi kasoo gelaysaa marka uma adcuhum ila lislaami islaamka ugu yeer axaadiid waxaa jirta nabiga sala allahu alayh waali wasalam inuu weeraray reer bani lmusaliq wahum qaaruuna iyagoo kadsoon oo aan iska jirin ayuu gaaday isee loo jamcinaa kaas iyo kan marka kanna waxaa ku waxaa weeyaan in dacwada la hormariyo oo dacwada laga hormarinayo hadday dacwada diidaan uun dagaalku marka uu noqonayo culamada waxay ku jamciyaan qoladaa reer beni lmusaliq dacwada waa gaartay hadda ka hor marka hadday dacwada gaartay hadda ka hor shardi maaha marka in mar labaad dana loogu celiyo la gaadi karaa kuwaas marka laakiin qole aynan maalan dacwadii gaarin oo kale in markaas waxaa weeyaan dacwada horta la gaarsiiyo nacam ilaa hamigu dad un in la laayo un keliya maaha moogtahay nacam waa dadka in la badbaadiyo tawxiidka lagu badbaadiyo nacam haddii tawxiidka ay qaadan waayaan iyagiina ay ka dayi waayaan tawxiidka dibindaabiye iyo dhibaateyn hadday ka dayi waayaan markaasaa lala diriraya weliba iyadoo dacwadiina loo bandhigayo dabcan saasay marka culamadu ay ku jamciyeen uma dcuhum ugu yeer ila lislaami islaamka ugu yeer waakbirhum una sheeg bima yajibu calayhim waxa ku waajibayo min xaqi illaahi tacaala xaqa alla ah fiihi dhexdiisa yani ka waxa ku waajibaya xaq xaq alla ahna u sheeg oo yani laa ilaha illa allahu markaad u sheegto iyo wixii kale marka iyaga waajibka ku noqonayo ee ay yani waajibaad daahira iyo wixii lamida ah ee islaamka dhexdiisa ee fiihi fi lislaami islaamka dhexdiisa ugu waajibayo weyaan fawallaahi baan ku dhaartay la an yahdiya allahu inuu alla hanuuniyo bika adiga sababtaada rajulan waaxidan hal nin oo alla adiga sababtaada ku hanuuniyo khayrun laka waa kaaga fiican tahay adiga min xumri nacami geelakiisa gudguduudan hal nin oo adiga sababtaa kusoo hanuuno oo alla uu ku hanuuniyo sababtaada iyo wuxuu ka fiican yahay u ka khayr badan yahay geelakiisa cascas ee gudguduudan yaduukuuna macnaheeda waxaa weeyaan ay yakhuuduuna ay falanqaynayaan nacam ay dabaalanayaan oo yani ka sheekaysanayaan cidda la siin doono bal xadiidka marka cali fadligiisa ku sugan fadiilada cali uu leeyahay nin allay rasuul jecel weeyaan allay rasuulna ay jecel yihiin isaga sifadaas marka ma keenaysa laakiin cid kaloo saxaabi ah oo sifadaas leh malahan lama dhihi karo nacam bal nabiga caleyhi salaatu wasalaam arrinkan iyo fadiiladan cali ayaa marka nebiga oo u gartay oo uu siiyey iyadoo fadaa'il kalena oo rag kala siiyey nabiga sala allahu alayh waali wasalam la ogsoon yahay marka macnaheedu maaha inuu cali ka fadli saxaabada o dhan isaga inuu ugu fiican yahay ama uu ugu fadli badan yahay ma ahan bal afdalu saxaaba abuu bakar buu ahaa uma cumar uma cuhmaan uma caliy sida ibnu cumar xadiidkiisa bukhaari uu warinaya ku sugan oo kunaa nukhayiru wnabiyu bayna adhurinaa naqulu abuu bakrin uma cumar uma cuhmaan xadiikaas sida ku cabirbuhaari baana warinaya kaas fiihi masaa'ilu baabkan masaa'il baa ku sugan al-uulaa masalada koowaad ana dacwata ila allahi dacwada alle xaggiisa dadka loogu yeeraa dariiqu man itabaca rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam waa jidkii ciddii rasuulka raacday ana dacwata ila allahi dacwada alle xaggii laysugu yeerayo waa dariiqu man axad dariiqiis weyaan itabaca raacay rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam maxaa yeel qul hadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii baa ninkii marka dacwada tawxiidka u taagan atbaacda rasuulka asaga waxaa weeyaan waa nin rasuulkii raacay sala allahu alayh waali wasalam ayb ee maaha nin dadkii un kala geynayo keliya maaha naam mufariq ah naam bal nabiga haddii marka mufariq dabcan dadkii ahlu naarkii ahlu jannadii iyo xaqii iyo baatilkii buu kala saaraya waa sax nebigaba yacnii markuu soo baxay ummaddii waa ku kala tagtay oo qaybna waa waxay noqdeen awliyaa ullahi oo nebigay raaceen qaybna waxay noqdeen acdaa ullah oo nebiga qaybna nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayay diideen markaas waxay ku noqdeen arrintaa iyada acdaa-ullahi bay ku noqdeen marka dacwada alla dadka loogu yeero tawxiidkiisa waa dariiqu man itabaca rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam ee dadkan maaha marka dhahaayo iyagu qofka tawxiidka sheegayo ay ifka ugu necab yihiin oo ay leeyihiin marka ummadiibuu kala sakala geynaya oo ummadiiba wuxuu ku sameynaya waxaa iyo waxaa iyo waxyaabahaas o dhan marka in la milicsado ma aha naam qof aan tawxiidkii dadka u sheegaynin oo dacwadiisa tawxiidka aanayba ku jirinba isaguna waxaa weyan dariiqii nabiga ma raacin caleyhi salaatu wasalaam athaaniyatu masalada labaad atanbiihu baraarujin weyaan cala alikhlaasi ikhlaas laysku baraarujiyo lianna kathiiran in badan low dacaa ila alxaqi hadduu dadka xaqa xaggiisa ugu yeero fa huwa yadcuu ilaa nafsihi nafsadiisa ugu yeeraya halkaana sheekhu wuxuu ku leeyahay xadii aayadda baabka waxaa ku sugan ikhlaas laysfarayo maxaa yeelay qul haadihi sabiilii adcuu ila allah allaan dadka ugu yeerayaa sidaa dheh baa la yidhi anaa iskugu yeeraya dheh lama dhihin soo ma garan sheekhuna marka meesha wuxuu ka istimbaaday in badan oo dadka ka mid a inay xaqii dadka ugu yeerayaan waxay dadka ugu yeerayaan waa sax laakiin wuxuu ugu yeerayaa adiga atbaac badan iyo dad badan aa heshid kooxdaada ha badato ee ulajeedkiisu maaha ummaddan alla addoomaha u noqdaan ma aha soo ma kasin taana marka qofka daaciga inuu iska ilaaliya biqadri ikhlaasihi iyo xaqa uu faafinayaana waay waxaa weeyaan mirihiisa iyo kheyrkiisa iyo thawaabtiisu ay la eg tahay nacam marka in dadkii loogu yeero kooxo kooxo iyo mabaadi iyo afkaar iyo shiikh mucayana in dadkii loogu yeero iyo maya ma aha nacam dadka in tawxiidka in loogu yeero weyaan iyo yacni sunnada athaalithatu masalada sideedaad ana albasiirata basiirada min alfaraa'idi bay kamid tahay waxyaabaha waajibkaa nacam basiirada iyo yaqiinta min alfaraa'idi bay kamid tahay ayb alraabicatu masalada afaraad min dalaa-ili xusni tawxiidi tawxiidka wanaagiisa dalaa-ishiisa iyo waxyaabaha kutusaya waxaa ka mid a anahu tanziih llahi tacaala tawxiidku waxaa weeyaan nasahaad alla la nasahayo la hufayo can ilmasabati cay laga hufayo wa subxaana allah tawxiidkii baan dadka ugu yeeraya marka maxaa layihi wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin marka waxaa ku sugan marka halkaasi tawxiidku waa alla oo cay laga hufaba iyoiyo nuqsaan laga hufo alkhaamisatu masalada shanaad ana min qubxi shirki shirkiga foolxumadiisa waxaa ka mid a kownahu ahaanshadiisa masabatan lilaahi oo ya cay inuu alla ku yahay shirkiga foolxumadiisana kaasaa ku tusay oo qofka haddii ilaahay keyrkii marka uu baryayo ee uu makhluuq alla dejinayo darajadiisa dee qofkaasi allow hoosso ayuu hoos u dhigaya asaadisatu masalada lixaad wahiya ahamuhaa waa midda ugu muhiimsana ibcaadulmuslimi muslimka fogeyntiisa weeyaan can ilmushrikiina laga fogeeyo mushrikiinta laa yasiiru minhum laa yasiiru ahaan maayo minhum iyaga ka mid ahaan maayo walow lam yushrik yaanu shirkiba samaynin shirkiba yaanu samaynin halkana marka waxuu ka qaadanayaa marka wamaa ana min almushrikiin qofka muminka waxaa laga fogeeyey uu ka fogaanayaa mushrikiin buu ka fogaanaya dhinac walba uga fogaanayaa marka asagoo walow yaanuba yaan iyawnanba shirki samaynin inuu mushrikiin iskaga dhex jira ma aha nacam asaabicatu masalada toddobaad kownu tawxiidi tawxiidka ahaanshadiisa awala waajibin waajibkan ugu horeeya inuu yahay falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah athaaminatu masalada sideedaad an yubda-a bihi in lagu bilowdo qabla kulli shayin wax kasta ka hor xataa salaa salaada xataa xataa salaada intaan la gaarin isagaa isagaa lagu bilaabanaya maxaa yeele waxaa la yidhi fainhum adaacuu lidalika faaclimhum ana allaha iftarada calayhim khamsa salawaatin salaadda markaa baa la sheegay marka waxaa jahli ah in dadkii la yidhaahdo salaadda waa laysku waafaqsan yahay iyadaan dadka u sheegaynaa amaa tawxiid miya maya maya qofna u sheegi mayna nacam dadkii oo qubuur kor dawaafahaya oo yacnii ilaahay keyrkii baryaayo oo ilaahay keyrkii u qayshanayo oo laga yaabay inay nadar iyo yacnii inta meelo noocaas oo kale shirkigaas iyo uu ka jiro haddana loo arka masaa'il khilaafiya muslimiinta isku haysata inay tahay xaqullaahi bay muslimiinta isku haystaan waa ceeb nacam muslimiinta xaq alle isuma iskuma haystaan xaqa alla allah iskale awliye ma laha nacam soo ma garanin hadday dadka qaarkood ayagu markay waddadii ka leexdeen khilaafkoodaas ay waddada iyo shiqaaqooda ay waddada uga leexdeen mas'alada khilaaf ka dhigi maayo nacam soo ma garanin marka salaadda yaa tukanaya haddaad ma ninkan ilaahay keyrkii caabudaya hadduu salaad tukada maxay u anfacay salaadana la in ashragta la yaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin nacam culimmadana masaladan aaday u weyneeyeen ilaa qaarkood yacni fuqahada waxay sheegeen qofku haddii uu yidhaahdo hadda waan muslimayaa oo in yacni shahaadateynka ii qabo diintii baan fahmay waa ku qancay ee kaale shahaadateynka ii qabo haddaad tiraa war usug halkaanaan kasoo laabanayaa shan daqiiqo kadib aan kuu qabanayaa halis waxaa adi adaa ku gaaloobaya nacam maxaa yeelay shanta daqiiqeed maqan tahay ninkan inuu gaalnimo ku sugnaada raalli ku tahay nacam soo ma garani marka wax kasta tawxiidkaa laga hormarina nacam wax allaale inta qofku awoodiisuba tahay tawxiidka waa inuu ka hormariya nacam ayb ee qofku marka haddaan islaamaya maya usbuuc kadib iisoo laabo ee markaasaan shahaadada kuu qabanaya de waxaad qiraysaa qofkan inuu gaalnimo kusii jiri karo usbuucaas yacni gudaheed waana khatar arrintaa iyadaa nacam ayb marka masalo sahlan ma aha xataa salaada marka waa isagaa laga hor bilaabaya salaada intaan la gaarin isagaa dadka loo bilaabaya shubha marka waxaa jirta dadka waaba muslimiine tawxiidka loo sheegaya waa maxay hadda iyagoo muslimiina tawxiidka loo sheegaya waxay tahay hadii haddii waajibaadka la saaray arkaanulislaam tawxiida ugu horreya salaadaa ku xigto haddii tawxiidku qariban yahay ama nuqsaani ay ku jirto ama uu qofku jaahilba ka yahay de isagii soomaa waajibkii salaada ka horreeyey waa isaga haddii isaga khalal ku jira waa in isaga loo sheego qofka muslimka nebiguna waa yeeli jiray sala allahu calayh waali wasalam oo imaam axmed wuxuu warinaya xadiid ilaa toddoba qof ama sagaal qofaa nebiga u timid nebi alla aan kula mubaayacoonay dheheen wuxuu la mubaayacooday dhammaantood hal nin ma ahani ninkaa waxaa weyaan tamiimaa u xirnayd qardhaas ayaa u xirnayd markaasuu wuxuu yihi man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka nabiga sala allahu alayh ali wasalam waa ka daysa beecada sooma garan may ninkan waxyaabo kale iyo masaa'il kale iyo waxyaabo kale yaa lagala hadlayaa iyo ma aanu dhihin taa marka manhaju lambiya fi dacwa ila allahna wuxuu ahaa tawxiidka in la hormariyo kaas dariiqa ambiyada saas u ahaa wuxuu yihi marka alcaashiratu masalada ataasicatu masalada sagaalaad ana macnaa an yuwaxid allaha waa macnaa shahaadatu an laa ilaha ila allah an yuwaxid llah waxaa weya shahaadatu an laa ilaha illa labada riwaaya isfasiraya alcaashiratu masalada tobnaad ana alinsaana insaanku qad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa min ahli lkitaabi kitaab qof haysto ahlu kitaab wahuwa laa yacrifuhaa waxna uusan ka aqoonin kitaabka oo haysto aw amase yacrifuhaa inuu yaqaano walaa yacmalu bihaa uunan ku camal falaynin nimankii yeman jooga waxaa layidhi inaka ta'tii qowman ahla kitaabin baa layidhi kitaab waa haystaan oo cilmi waa ag yaallaa laakiin muxuu ku taray kitaabki waxba ku tari maayo waxba aqoon ma laha waa in wax la baraa marka wax loo sheega iyaga laftirkooda nacam taa marka waxaad ka garanaysaa marka in lagu qofkii ku yiraa marka anigu kutub badanaan haystaa cilmi baan leeyahay oo saan baan ahayo intaasoo kutubaan akhristaa qofka isagoo caalima ayuu jaahil haddana ahaa karaa nacam bimacnaa waxaan ujeedaa isagoo caalim ah oo yani aaladii yaqaano oo kutubtii fasiri karo oo laqbayn karo ayadana tawxiidkii jaahilka ahaa karaa sida kuwo badan aan aragnay oo kale oo aan kala saaraynin rubuubiyada iyo uluuhiyada markaasu wuxuu la yaabayaa walaa in sa'altahu man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluna allah ee dad allah dhahaya see haddana gaalo ku yihiin buu leeyahy nacam wuxuu u haystaa qofku hadduu allah aqoonsado inuu saasba muslim uu ku yahay waxba fahamsana marka qofkaas sooma garan macrifadu iyo ismala ibliis ilaahay waa yaqaani maca dalika akfaru lkufaar waay ilaahayna waa yaqaani qaala fabicizatika buu leeyahay soo ma garan lauyanahum ajmaciin qaala rabbi andirnii ilaa yawmi yubcathuun waa yaqaanaa ilaahay subxaana watacaala maca dalika yani kufrigu jahli ma ahan keliya qofkaasoo caalimo gaalna ahaan karaa haddana oo wax garanayo maogtahay alxaadiyata cashara masalada kow iyo tobnaad atanbiihu baraarujin cala tacliimi waxbarista laysku baraarujiye bitadriiji wax laysku baro tadriij yani martabo martabo tartiib tartiib yani hadba yani shay walba shayga uu ka horeeyo laga hormariyo habka in wax laysku baro waana midda alla uu leeyahay kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun mufasiriinta qaar waxay ku fasireen rabbaanigu waxaa weeyaan aladi yurabi nnaasa bisigaari lcilmi qabla kibaarihi qofka dadka ku tarbiyeynaya cilmiga kiisa yar qabla kibaarihi kiisa weyn intaan la gaarin muxkamka iyo mutashaabihi muxkamka waa hormarinaya aayaadka dalaaladooda waadixa tahay masaa-isha dalaaladooda waadixa ay tahay waa u hormarinaya nacam saasuu marka tartiib wax ugu wadaya alahm falahm athaaniyata cashara masalada labaiyo tobnaad albudaa'atu ku bilaabasho bilahami falaham shayga muhimkaa lagu bilowdo kan kaleo muhimkaa lagu sii xijiyo kadibna naam albadaa'atu bilahami falaham athaalihata cashara masalada saddexiyo tobnaad masrifu zakaati zakada meesha loo iilo loo leexiyo waa sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaradaa loo celiyaa iyo asnaaftii sideedda ee aayadda alla uu kaga warramay alraabicata cashara masalada afariyo tobnaad kashfu lcaalimi caalimka fayditaankiisa inuu faydo ashubhata shubhada can ilmutacalimi midka mutacalimka uu ka fayda xaggiisa kashfu lcaalimi caalimka inuu faydo ashubhata shubhada can ilmutacalimi uu ka faydo dhowr nooc meeloodba waa kaga imaan kartaayo waxay tahay dadka uu u socdo inuu u sheegay nabiga sala lla ly slam uu yiri yani inaka ta'tii qowman ahla kitaabin waxaa kaloo noqonaysaa waxaa weeyaan iyaaka wa karaa'ima amwaalihim zakadii qaad markaan ku iri iska ilaali maalkooda midkiisa kan wanaagsan iska jir kashfulcaalimi caalimka fayditaanka uu faydaya shubhata shubhada can ilmutacalimi uu ka faydo kan wax baranaya marka uu ka faydo oo inuu u sheegay yani dadka u socday inay ahlu kitaab yihiin dacwadooda waxa uu ku bilaabayo dacwadiisa se u kala hormarsanayo waxaas oo dhan alkhamisata cashara masalada shan iyo tobnaad annahyu iska reebin can karaa'imi lamwaali maalka kiisa wanwanaagsan in la qaado oo qofka maalka dhexdhexaadka zakada laga qaadaya kan liitana laga qaadi maayo kan aada u wanaagsanna laga qaadi maayo midka dhexdhexaadka ah asaadisata cashara masalada lixi tobnaad itiqaau dacwati lmadluum madluumka midka la dulminayo midka la dulmiyey madluumka kan la dulminayo habaarkiisa in laga dhowrsado asaabicata cashara masalada toddobiyo tobnaad al-ikhbaaru ka waramid biannaha laa tuxjabu inaan la xijaabeynin alla aan laga xijaabeynin ama yacni aan la soo celineynin ka waramid laga waramo alihbaaru biannaha laa tuxjab lama soo celiya yani lama diido weeyaan ilaa allah subxana watacala wax walba waa arkayaay laakiin waxaa macnuhu uu yahay laysa baynaha wa baynahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaabun wax daaha uma dhexaynayo toos alla waa aqbalaya laga celin maayo athaaminata cashara masalada sideediy tobnaad min adilati tawxiidi tawxiidka adiladiisa waxaa ka mid a maa jaraa calaa sayidi lmursaliin waxaa yani ku dureeray rasuulka korkiisa wa saadaati lawliyaai awliyada dadkooda waaweynaa dushooda oo min almashaqati mashaqa ah iyo waljuuci baahi ah iyo walwabaa'i cudur ah nacam adilada tawxiidka waxaa weeyaan sayid lmursaliin oo nebigi saadaat lawliyaa oo asxaabtii rasuulka ah mashaqadii iyo dhibaatada yani korkooda ku socoto ku dureertay wataa marka wuxuu ka qaadanaya waxay tahay khaybar markii la joogay ee ay meesha khaybar la yidhaha markii ay joogeen oo la hareereeyey ee dagaalka ghaswadii khaybar lagu jiray ayaa dadkii baahi daran ayaa asiibtay iyo oon ayaa ku dhacay nacam oo baahi badan baa asiibtay oo xataa ilaa heer ay gaaraan marka inay yacni ay ilaa marka heer ay gaaraan inay dameeraha ay qashaan markii dameeraha ay qasheenna waa kii nabiga sala allahu alayh waali wasalam amray in la daadiyo hilbahaas iyadoo sidaa xaalku uu yahay marka iyo axwaashooda ghazawaadkooda iyo duulaankooda siirada nebiga marka aada akhriso yacni baahi fara badan iyo cabsi fara badan iyo cudur iyo yacni biyo oon iyo dhibaatooyin inay soo food saarayaan intaasoo dhibaataa marka maxay u marayaan tawxiidka wey ay faafintiisay u marayaan idan marka tawxiidku shay aada muhiim u ah weeyaan ataasicata cashara masalada sagaaliyo tobnaad qowluhu la ucdiyana araayata oo yihi calamun min aclaami nubuwa weyaan waa mucjiza mucjizaadka nebiga ka mida maanta calanka waxaan u dhiibay axad alle rasuul jecel alle rasuulna ay jecel yihiin cali sidaasoona ahaa radia allahu canhu alcishruun masalada labaatanaad tafluhu tufidiisa fii cayneyhi oo ku tufay labadiisa indhood calamun weeyaan iyadana mucjizo min aclaamiha mucjizada nabiga ka mida sala allahu alayh waali wasalam oo markuu kutuf horay ka raysatay alxaadiyatu walcishruun masalada labaatan iyo koowaad fadiilatu caliyin radia allahu canhu cali fadligiisa athaaniyatu walcishruun masalada labaatan iyo labaad fadlu saxaabati saxaabada fadligooda fii dowkihim oo dabaalashada ay dabaasheen ay falanqeynta ay falanqeeyeen tilka leyla habeenkaas iyo wa shuqlihim ku mashquulidooda can bishaarati lfatxiba ay uga mashquuleen fatxiga khaybar khaybar furashadeeda bishaaradii nebiga oo u sheegay waxayba kaga mashquuleen arrintan bay kaga mashquuleen taa marka waxay kutusaysaa saxaabada fadligooda yacni nebigu labou u sheegay khaybar in la furo doonana waa uu sheegay bishaaro weynay ahayd laakiin bishaaradii maxaa ka mashquuliyeyna waxaa ka mashquuliyey ninkan gacantiisa lagu furi doono oo isaga yacni sabab u noqon doono ee fadligaa weyn lagu sheegay yaa nin walba inuu fadligaa helow rabaa nacam marka bishaaradii waxay kaga mashquuleen inay xasilsadaan fadligan soo ma garan yuibu yuxibuhu llahu warasuuluhu ah na alle rasuul jacaylka qofka ay jecel yihiin nin walba inuu isaga uu noqdo athaalithatu walcishruun masalada labaatan iyo saddexaad aliimaanu bilqadar qadarka oo la rumeeyaa ku sugan lixusuulihaa helitaankeeda oo helay fadiiladan liman ruux lam yasca lahaa aan u soconinba aan u dadaalin oo aan yacni u sacyinin wa mancihaa iyo udiidisteeda loo diiday caman sacaa qof u saciyey halkan qadarka iyadana kusugan buu leeyahay qofka inuu qadarkii rumeeyo caliyo meel kale iska jiro oo indhaha ka xanuunsanayo oo isagu aan meeshii goobtiiba aan imaanin oo goobtii joogin ayaa nebiga wax la ii keena u yidhi nacam intii marka nebiga la joogtay hadalkaa ka maqashay ee nin walba uu isku dayay bal adiga lagaa dhig adiga lagaa dhigana iyagoon madaxtinimo aan ka ahayn jacaylkeed aan ka ahayn haddana ma aynan helin marka shaygu qadar alla weeya wax walba marka fadiiladan ilaahay wuxuu u qoray oo u qadaray cali bin abi aalib radia allahu canhu mana u sacyinin isaga oo yani meeshii lagu sheegayo xataa ma joogin maca dalika kuwii u saciyena waa ma aanay helin marka fi aliimaanu bilqadar baa kusugan qofka inuu qadarka markaa ogaano alraabicatu walcishruun masalada labaatan ee farad aladabu fii qowlihi calaa rislika aladab ayaa ku sugan aadaabta fii qowlihi calaa rislika tarti deganaan ku soco alkhamisatu walcishruun masalada labaatan iyo shanaad addacwatu ila lislaam islaamka dadka in loogu yeero qabla alqitaal dagaalka ka hor dagaalka ka hor qofka in islaamka loogu yeero asaadisatu walcishruun anahu mashruucun arrinkan waa mid mashruuc ah liman buu mashruuc iyo axad ducuu loo yeeray qabla dalika nacam taa ka hor waqutiluu lala diriray nacam anahu mashruucun liman ducuu qabla dalika waqutiluu yacni qolo lala dagaalamay ee weliba loo sheegay dacwadii la gaarsiiyey xitaa iyagoon lala dagaalin haddana waa loogu celi karaa dacwada arrintaas mashruucay u tahay laakiin qolada aan dacwoba aynan gaarin iyada sidoodaba weligood dacwo aysa gaarin ma lagu bilaabaa dagaalka maya kuwa dacwadaa loo sheegaya waa waajibtaa nacam soo ma garan tan laakiin qolada ay dacwada soo gaartay waa bannaan tahay in loo sheego haddii laga daayo oon loo sheegin oo la weeraro habeennimo la mirana iyaduna waa bannaan tahayo banilmusaliq uu nabigu ku sameeyey sala allahu calayhi waalihi wasalam asaabicatu walcishruun masalada labaatan iyo toddobaad addacwatu bilxikmati xikmo in dadka loogu yeero addacwatu dacwo bilxikmati xikmo dadka loogu yeero liqowlihi akhbirhum waxaad u sheegtaa bimaa yejibu waxa iyaga ku waajibayo u sheeg yani wixii ku waajibaya waajibaadkii daahirkaa laga bilaabaya dabcan waxa iyaga ku waajibay islaamka dhexdiisa ku waajibayo u sheeg allana waa ka dhahay udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan ayb marka halkan marka waxaa ku sugan addacwatu bilxikma xikmaduna marka waxay tahay qofku in qofku inuu qof wax tarbiyeynayo inuu rabbaani uu ahaado cilmigakiisa yar inuu ku iyo muxkamka midkiisa inuu dadku tarbiyeeyo saa tadriijiyan marka uu ugu wado athaaminatu walcishruuna masalada labaatan iyo sideedaad almacrifatu garasho bixaqillahi alla xaqiisa la garta fi lislaam islaamka dhexdiisa ataasicatu walcishruuna masalada labaatan iyo sagaalaad hawaabu man ihtadaa hawaabu man ruux thawaabtiisa ihtadaa calaa yadayhi gacantiisa uu kusoo hanuuna rajulun waaxidun hal nin athalaahuun masalada soddonaad alxalifu cala alfutyaa futyada in loo dhaarto qofku markuu ifto bixinayo inuu dhaaran karo ay bannaan tahay fawallaahi laan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan meeshaasu ka wadaa baabu tafsiiri tawxiidi wa shahaadati an laa ilaaha ila allah baabu tafsiiri tawxiidi tawxiidka tafsiirkiisii ayuu u baab yahay ay ama hada kani baabun baab weeyaan tafsiiru tawxiidi tawxiidka tafsiirkiisa iyo washahaadatu an laa ilaaha ila allah iyo shahaadatu an laa ilaha illa allah ama baabu tafsiiri tawxiidi baabu bayaani tafsiiri tawxiid tawxiidka tafsiirkiisa cadayntiisa sii cadayntiisa iyo washahaadati an laa ilaha ila allah shahaadati an laa ilaha ila allah cadaynteeda yacni macnaheeda ayuu u baab yahay marka wa shahaadati an laa ilaaha ila allah waa laysku cadfay tafsiirka iyo tawxiidka tawxiidka iyo shahaadatu an laa ilaha illa allah waana isku mid waa min cafi tafsir min cafi tafsiir wey waa min cafi tafsiir ayb wa qowli llahi tacaala alla qowlkiisa macnihiisiiba ubaab yahay ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila ila aakhiri ilaaya halkan tawxiidka xaqiiqadiisa iyo macnihiisa waa laguu soo sheegay baabkan muxuu ugu celiyey marka yacni baabkan marka muxuu u guntay sheekh wuxuu u guntay culammadu leeyihiin waxaa weeyaan si guud baa looga soo hadlay macna tawxiid halkaana si gaar ahneed baa looga hadlayaayo waxaa looga hadlayaa qofka haddii uu saalixiinta caabudo tawxiidka inuu ka tegay oo yacni min tafsiiri tawxiid waxaa ka mid a saalixiinta inaan la caabudin ayaa ka mid a maadaama dad badan arrintaa aynan fahamsanayn ayuu si gaara inuu u sheego baab gaara inuu u gunto taasaa sababtay wa qowli llahi tacaala ulaaika kuwaadaas aladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan ama ay caabudayaan yabtaguuna ilaa rabbihim rabbigood ay intii ka xaggiisa ayay ka jerinayaan ayay ka dalbayaan alwasiilata dhowaansho ay rabbi u dhowaadaan ayuhum koodii huwa isagu aqrabu u dhowaansho badan wayarjuuna waxay rajeynayaan raxmatahu naxariistiisa wayakaafuuna waxay ka cabsanayaan cadaabahu cadaabkiisaay ka cabsanayaan ina cadaaba rabbika rabbigaa cadaabkiisu kaana wuxuu ahaaday maxduuran mid laga cabsado laga digtoonaado ayuu ahaaday halkan marka aayaddan sababu nusuulkeeda siyaabo kala duduwan ayaa yacni loo sheegaa oo siyaabo laba tafsiir baana ugu waaweyn oo laba tafsiir baa ku jirto tafsiir waxa uu leeyahay bukhaari baa warinaayo ibnu mascuud buu ka warinayaa aayaddu waxay ka hadlaysaa naasun min aljinni kanuu yacbuduuna faakaanuu yucbaduuna fa aslamuu nacam dad jinniga ka mida oo la caabudi jiray oo islaamay dad jinniga ka mid ahaa ee la caabudi jiray ayaa islaamay markaasu ilaahay wuxuu leeyahay ulaa-ika aladiina yadcuuna marka nimankan wax caabudayo mushrikiinta dadka ay caabudayaan waaba dad iyagu markaa alla qurbadiisa iyo alle u dhawaanshadiisa raadinayo ku dadaalayo waa dad iyaga islaamayo alle u dhawaanayo iyaga laftirkooda addoomo ah iyay caabudayaanay ku habsaansan yihiin ay ku lunsan yihiin tafsiir marka isaga waa ka sidaa buu leeyahay nacam ayb tafsiirka kale waxa uu leeyahay waa tafsiir isaga laftirkiisa ibnu cabaas iyo laga wariyey oo waxa uu yihi ulaa-ika aladiina yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila waxaa weeyaan waa ciisa wa ummuhu wa cusayr ciise iyo hooyadiis iyo cusayr weeyaan nacam oo ibnu cabaas waxau yihi kaana ibnu cabaas yaquul wuxuu dhihi jiray ibnu cabaas fii hadihi alaaya hum ciisa wacusayru waashamsu waalqamar wa qaala mujaahid ciisa wacusayru waalmalaa'ika mujaahidna ciise iyo cusayr iyo malaa'igta weeyaan buu yihi isku soo duubduub labada tafsiirba maxaa maxaa ka wada dhexeeyo waxaa ka wada dhexeeya dad muslimiina oo saalixiina in la caabuday allana uu ku tilmaamayo arrintaa iyada inay qalad ay tahay shirki ay tahay taasaa kasoo baxaysa meesha in sha allahu tacaalana alguluw fi saalixiin marka aan gaarnaan kaga warrami doonaa asbaabta shirkiga keento waxaa ugu weyn alguluw fi saalixiin dadka saalixiinta oo lagu fidnoobo oo yacni lagu xadka laga bixiyo ghuluw lagu sameeyo idan marka haddii nabiyullaahi ciisa cibaadadiisa iyo malaa-igta cibaadadeeda haddii ay shirki noqotay owliyada cibaadadeedana waa shirki qofka aduu owliye u taqaanid cibaadadiisa soona shirkiba u noqonaya adaa caabudin xaq alla waxba kuma laha ulaa-ika kuwaa oo qowlillaahi tacaala iyo alla qowlkiisa macnihiisa ay u baab yahay ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwa yadcuuna ay tuugayaan oy caabudayaan yabtaguuna waxay dalbayaan ilaa rabbihim rabbigood xaggiis ay ka dalbayaan alwasiilata alqurbata ayay dalbayaan dhawaansho wasiiladu waa qurbo waay laba meelay qur-aanka kaga jirtaa meeshaan iyo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wabtaguu ilayhi lwasiilata wabtaguu ilayhi lwasiilata wajaahiduu fii sabiilihi lacalakum tuflixuun wasiilada labadan meelay ku jirtaa labada meelna alwasiilatu bimacna alqurba weeyaan wasiilada xadiidkana waxaa soo aroortay darajo nebiga maaha cid kale aanu gaaraynin inay tahay waana midda marka la aadaano looga baryo nabiga caleyhi isalaatu wassalaam oo aati muxamadan il wasiilata walfadiila la yidhaahdo nebiguna uusaa ku tilmaamay wasiilada intaa weynaa haddaad marka atawasulu markaa maqasho muxuu noqonaya ataqarub weeyaan marka tawasul waa taqarub waa dhawaansho marka tawasulku wuxuu noqonaya marka altaqarubu ila allahi biamrin alla in loogu dhawaado arin arrinkaas marka waa nakiro arrinkaas baa waxaa dhici karo inuu arrin mashruuca yahay iyo arrin mashruuca inuunan ahayn maa adiga wax allaale waxaad u aragtay in alle loogu dhawaado inay sax tahay ma aha tawasulka marka alle loogu dhawaadee mashruuca ah waxaa weeyaan in alle magacyadiisa iyo tilmaamihiisa loogu dhawaado walilahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha in loogu dhawaado camalka saalixa xadiidka ibnu cumar oo saxiixeynka saddexdii nin ee godka uu ku dumay ee dhagaxa uu daboolay korkooda midna birulwaalideynka uu ku alla ku alla bariyey midna uu ku alla bariyey cifadiisa iyo dhowarsanaantiisa kan saddexaadna wuxuu ku alla bariyey ammaanadiisa ammaanaday ahayd kan saddexaad waxaa weeyaan marka qof nool oo saalixa ducadiisa in all allo aada ugu dhawaatid oo aada yacni noo ducey inaad tiraahid oo say asxaabtu nebiga yeeli jireen markuu noolaay ay dhihi jireen halaka almaalu wajaaca alciyaalu wanqadacat isubulu fadcu llaha yuqiisunaa alla noo bari inuu noo gargaaro markuu dhintayna nebiga qabrigiisa ma aadi jirin ee cabaas ayuu cumar yidhi noo ducey tawasulka marka arrinka alle loogu dhawaado xagga baryaha saddexdaa weeyaan mashruuca ah wixii ka soo haray waa bidco haddii mayd wax lagu baryaano oo waasida laga dhigtana oo alle loogu dhawaadana waa caynu shirki waa midaa nacam waana shirku shirku itikaadi alwaasita qofku inuu waasito samaysto beynahu wa beyn allahi weeyaan waxayna kamid taha nawaaqid lislaam ay kamid taha nacam waana shirku lmushrikiin ay dhihi jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa tawasula marka ka tawasul maba in lagu sheega maba aha waa shirki caadiya maxdiga kana ayuhum koodii huwa isaguba aqrabu ayuhum koodii marka alla udh qurbo alle iyo alle u dhawaanshadiisay dalbayaan ayuhum koodii aqrabu ay huwa isaguba aqrabu u dhawaansho badan sadursiladii baa xadfan marka huwa weeyaan sadursilada marka ayun kamaa wacribat maa lam tudaf wasadru waslihaa damiirun inxadaf ayuhum koodii huwa isaguba aqrabu dhawaansho badan wayarjuuna raxmatahu bay rajeynayaan naxariistiisa wayakaafuuna cadaabahu cadaabkiisay ka baqayaan ina cadaaba rabbika rabbigaa cadaabkiisu kaana wuxuu ahaaday huwa isagu maxduuran mid laga digtoonaado laga cabsado ayuu ahaaday ayb halkaana marka waxaa ku wada sugan maqaamaadka saddexda ee xubiga iyo tawasul bilacmaali saalixa alxubu waalrajaau walkhawf ayaa ku wada sugan wa qowlihii alla qowlkiisa macnihiisiiba ubaabya itakaduu axbaarahum itakaduu waxay samaysteen oy ka dhigteen axbaarahum culimmadoodii waxay ka dhigteen wa ruhbaanahum yacnii cubaadoodii waxay ka dhigteen arbaaban rabbiyaalo ayay ka dhigteen min duunillahi alla sokadiisa oo shirku daaca weeyaan shirkiga halkan iyadana lagu sheegaya aayadda kale waa kala hormariyay dhimale itakaduu axbaarahum axbaartooda culimmadoodiiba waxay ka dhigteen waa ruhbaanahum iyo suufiyadooda iyo dadkii cubaadoodii yahuudi iyo nasaaradii baa laga hadlayaaye arbaaban bay ka dhigteen rabbiyaalo min duunillahi alla sokadiisa oo say uga dhigteen xadiidkii saxiixa ahaaye waxaa tilmaamaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam aayadan buu akhriyey cadiy ibni xaatim buu ku dul akhriyey markaasuu wuxuu yihi yaa rasuul allah lasnaa nacbuduhum annaga ma caabudnu yidhi markaasuu yihi alaysa yuxiluuna lakum maa xarama allahu fatuxiluunah wayuxarimuuna maa axala allahu fatuxarimuunah sow intay idiin xalaaleeyaan wax alla idinka xarimay so kuma aydnan sow ma xalaaleysa jirin so wax xalaal alle idiin xalaaleeyay intay idinka xariman so iskama xarimi jirin qaala balaa haa buu yidhi taa waa run qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam fatilka cibaadatuhum cibaadadooda waa taasaa buu yidhi dadku cibaadadu in badan meelo badan oo kamida ay gelayso aanay fahamsanayn baa jirto fatilka cibaadatuhum buu yidhi markaa nebigu waa u bayaaniyey cadi bni xaatim cadi bni xaatimna nasraaninimo soo maray dabcan marka haddii marka bacdi saxaaba ay sidaan arrimahan qaarkood nebiga ay ka baran jireen oo ishkaal oo ka geli jiray qof hadda jooga maxaa umalaynaya marka nacam haddii la yidhaha warniga cibaadadaasaad u mooda maaha cibaadadu waa waxaa i waxaa i waxaa marka la yidhaha ma anaa ileedahay cibaado ma taqaanid ayuu kuleeyahay nacam marka culammada daacadooda macsida lagu adeecayaa waxay noqotay maxay noqonaysaa waa shirki nacam ayb maxaa daacada culummadu waa daaca muqayada weeyaan waa waa qaydantahay waxay ku qaydantahay hadday alleh rasuul adeecaan haddaynan alleh rasuul adeecin oo alleh rasuul ay khilaafaan laa daacata lahu nacam qofkii isagoo og inay alleh rasuul khilaafayaan iska dabagalo adeecana kan baabkaanu soo gelaya nacam ayb marka yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli lmri minkum ayaga daacadooda waa muqayad oo daacatullahi wa rasuulihi bay muqayad ku tahay marka lama dhihin wa adiicuu ulilmri lama dhihin marka taas marka waa waa shirkiga marka tawxiidka anfinayo weeyaan idan marka baabkan baabu tafsiiri tawxiid wa shahaadati an laa ilaha illa allah tawxiidka tafsiirkiisa maxaa ka mid a in alla un la adeeco subxaanahu wa tacaala iyo nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo dabcan marka alle xaggiisa ka bayaaninayo man yudic rasuula faqad aaaca allah waxa ay meeshan xadiidkan aayadan itakaduu axbaarahum warubaanahum arbaaban min duuni illah waxay munaasab ula tahay tafsiiru tawxiid waxaa weeyaan tawxiidku soo cibaado ma ahayn cibaadadii maxaa lagu fasiray hadda halkan aayadan iyo xadiidka markaan isu geyno cibaadadii waxaa lagu fasiray haddii qofka uu culummada macsi ku adeeco waa caabuday fatilka cibaadatuhum maogtahay cibaada maxay ahayd tawxiidkii bay ahayd idan marka tawxiidkii baa ka axadka adiga aada marka tawxiidku waa cibaado axadka adiga aada macsida ku adeecaysid adoo og inay macsi tahayna waa caabudday marka waa cibaada nacam halkaas marka tafsiir tawxiid meeshaan u kaga imaanayna ayb wa qowlihi alla qowlkiisa macnihiisiiba u baab yahay waid qaala rabuka waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraaءu mima tacbuduun wadkur xus id waqti qaala ibraahiimu ibraahim uu yihi liabiihi aabihi u yidhi wa qowmihi qowmkiisa uu ku yidhi inanii anigu baraa-un beri baan ahay mid ka fog baan ahay mimaa kii xaggiisaan beri ka ahay tacbuduuna aada caabudaysaan ila aladii allihii mooyaane fadaranii aniga ee abuuray oo abuurkayga bilaabay fa inahu isaga sayahdiini waa hanuunin doonaa wajacalahaa alla wuxuu ka yeelay kelimatan buu ka dhigay kelimad buu ka yeelay taasi wajacalahaa laa ilaaha ila allahdaa inanii baraa-un mima tacbuduuna ila aladii fadaraniiba wuxuu ka yeelay kelimatan kelimad buu ka dhigay alleh baaqiyatan baaqi noqotay oo hartay fii caqibihi ibraahim ciribtiisa ku dhex dhexdeeda ku hartay lacallahum yarjicuun waxay mudan yihiin inay soo laabtaan halkan iyadana marka wuxuu tilmaamayaa ayb tafsiiru tawxiid tafsiirka tawxiidka waa maxay aayaddan iyo baabka waxay munaasa- munaasabada ka dhexaysaa waxay tahay tawxiidkiiba waxaa lagu fasiray inanii baraa-u mima tacbuduuna ila aladii fataranii tawxiidku waa ihbaat iyo nafyi tafsiiru tawxiid waa maxay waa ihbaat iyo nafyi cibaado allah loo sugayaa keliya waxaana laga anfina cid kasta kasoo hartay aayaddana saasay sheegaysaa inanii baraa-un mima tacbuduun waa laa ilaaha waay ila aladii fataraniina ila allahu waay nacam soo ma kasin kelmadaasna waxaa weya midii nabiyullahi ibraahim ciribtiisa ku hartay waay nacam ayb marka tawxiidkii ma qaadanin qofka alle ku caabudaya ihbaat keliya oo yaa la caabudaa allah la caabudaa bis laakiin aan anfinaynin cibaadatu hayrillahi aan diideynin tawxiid ma haysto qofka sidoo kale yacni waxaa weeyaan cibaadada aan allaba usugaynin oo heyrkii uun iska caabudayana waa la mid ihbaat iyo nafyi labada in la helo weyn marka waana kasoo hadalnay arrintan nacam wadkur xus id waqti qaala ibraahimu ibraahim uu yihi liabiihi aabihii uu ku yihi wa qowmihi iyo qowmkiisa uu ku dhahay inanii anigu baraa-un mid yacni beri a baan aho ka fog ay baciidun mima tacbuduuna camaa tacbuduuna waxa aada caabudaysaan ila aladii allihii mooyaane fatarani iyo abuuray halkan maqriisi iyo aimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga qaadanayaa dadka mushrikiinta ah alle iyo heyrkiibay isla caabudaan u fiirsa alle iyo heyrkiibay isla caabudaan marka adiga aada rabto inaad mushrikiinta aalihadooda ka beri noqotid allah kasoo reebaysaa marka subxaana wa tacaala oo nabiyullahi ibraahim wuxuu leeyahay aabihii iyo wuxuu ku yiri iyo iyo iyo qoomkiisa wax kastood caabudaysaan aniga beri baan ka ahay ila aladii fataranii allaha istinaan istina mutasila waa maaha istina munqaica ma aha istina yani ma ahan munqaic ma ah oo mutasil hadalka horuu la xiriiraa oo waxa idinka aada caabudaysaana waxay iskugu jiraan allah iyo heyrkiis marka allah laga soo reebaya marka oo allah ani beri kama ahiyo waa caabudaya isaga maxaa loo i abuuray soo ma garan masalada marka dadka qaarkood gaalada waxay u malaynayaan qofku inuusa ilaahba aqooninba gaal yaa ma waxaan alla aqoonin waayo kuleeya alla ma yaqaan waa sax dhinac marka laga fiiriyo laakiin gaalka waxaa dhici karta oo mushriga inuu isku dhex wado cibaadatullah iyo cibaadatu hayrihi saasowna mushrik ku noqday shirkigu xaqiiqadiisu maxay ahaydna ilaahay wax uu la gooni noqdaa waxaa layskugu darayaa alle iyo heyrkiis baa layskugu daraya waa inaa saa ufahamta marka ila aladii allihii mooyaane fataranii aniga ee abuuray fa inahu isagaas yahdiini hanuunin doono wajacalaha alla wuxuu ka yeelay taasi kelimatan kelmad buu ka yeelay baaqiyatan baaqi noqotay oo hartay fii caqibihi ibraahim ciribtiisa dhexdeeda ku hartay lacallahum yarjicuun waxay mudan yihiin marka inay soo laabtaan oy alla subxaanahu watacaala usoo laabtaan welihii iyo berihiina marka meesha iyadaa waa ku jiraa wa qowlihii alla qowlkiisa macnihiisiiba ubaabyaha wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man baa ka mida yatakhidu samaysanaya min duunillahi alla sokadiisa andaadan samaysanaayo kuwo dhigyaalo kuwa uu alla subxaanahu watacaala uu la simaayo yuxibuunahum way jecel yihiin ka xubbillaahi ka xubbihim jacaylkooda allaha alle ay jecel yihiin oo kale jacaylka ay alle jecel yihiin oo kale ayay andaadda jecel yihiin waaladiina aamanuu waladiina kuwa aamanuu rumeeyeyna ashaddu kuwa darnaan badan weeyaan xubban xagga jacaylka lilah allah subxaanahu watacaala ay jecel yihiin jacaylkooda alla miduu daran yahay weeyaan mu'miniintuna halkan marka maxabadii iyadana tawxiidkii waxaa lagu fasirayaa maxabadii nacam lianna almaxabata cibaadatun maxabada waa cibaada tawxiidkuna waa cibaado nacam bal asalka qofka inuu alla caabudo waxa ku bixinaa asal ahaan baa maxabada weeyaan nacam walidaalika almaxabatu maca allahi shirkun ilaahay maciisa inaad cid la jeclaataa shirki weeyaan waalmaxabatu lilaahi tawxiidu almaxabatu lilahna waa tawxiid ilaahay dartii in loo jeclaado meeshaan marka u fiirso waxaa dhici karto qofku inuu ku yiraa maxabadu hadday cibaado tahay oo nebigaba in la jeclaadaa laysfaray mu'miniinta in la jeclaadaa laysfaray soo cibaadasa ilaahay heyrkii loola wadaajina taa waxaad leedahay jacaylka mu'miniinta iyo jacaylka nebigu waxa uu raacsan yahay ama uu dhammaystir u yahay jacaylka alla subxaana wa tacaala oo waxaan anigu u jecelahay nebiga allah jecelaan u jecelahay muminiinta waxaan u jecelahay allah baa jecel muminiinta walidalika marka almaxabatu lilah man axaba lilahi waacطaa lilahi wamanaca lilahi faqad istakmala aliiman aw kama qaala sal ly slam laakiin almaxabatu maca allahi waa iska ilaalinaysaa nebiga inaad sida allah u jeceshahay nebiga u jeclaato ood maxabada nebiga alla la sinto waa shirki iyada so ma garan marka waa in masalada marka sidaa loo kala farqiyo almaxabatu maca allahi waa shirki almaxabatu lilahna waa alwalaa walbara waa tawxiid iyadu sheikhulislaam ibnu taymiya maxabada wuxuu ka alifay kitaab risaalo ka alifay layidhaha qaacidatun fi lmaxaba waxay ku jirtaa kitaabka labada mujalad aho jaamicu rasaa'ilka la yidhaahdo maxamed hirshaad saalim uu isku soo ururiyey dhowr risaalo ku jirta ayay kamid tahay juska labaad ay weliba ku jirtaa qaacidatun fi lmaxaba ayaa la yidhaahda marka waxaad kala garanaysaa marka jacaylka adiga aada alla jeceshahay muxuu keenaan wuxuu jecel yahay inaad jeclaato ayuu keenaya marka kee asala jacaylka alla asal ah jacaylka allah subxaana watacaala baa asal ah maxabadu inay yani tahay tawxiid inay tahayna a'imada aaday u sheegeen laa siima a'imadii salafka alimaamu almarwasi maxamed ibnu nasr almarwasi murji'ada marku la niqaashayo kitaabkiisa tacdiimu qadri salaah waxa uu yidhi wayuqaalu lahum waxaa la dhahayaa akhbiruuna cani ilxubi lilah noo sheega ilaahay dartii in wax loo jeclaado ma alla jacaylka alla la jecelyahay bal waxaad noo sheegtaan iimaanun huwa iimaan miyaa isagu fain qaaluu haddii ay yidhaahdaan laa iimaan ma ahan jacaylka alla la jecelyahay qiila lahum waxaa la dhahayaa marka famaa didu lxubi jacayl maxaa kasoo horjeeda fain qaaluu haddii ay yidhaahdaan albuqdu jacaylka waxaa kasoo horjeeda nacayb walaa budda lahum min dalika waana qasab inay sidaa yidhaahdaane qiila lahum markaa waxaa la dhahayaa falbuqdu lilaahi idan laysa bikufrin nacaybka marka alla la nacayo marka kufri ma ahan warkiina saasaa ka dhalanaysaa laleeyahay marka murji-adii buu la niqaashaya ma ogtahay wuxuu leeyahay war jacaylka alla la jecelya iimaan ma yahay maya hadday yidhaahdaan jacayl maxaa kasoo horjeedo buqdi buqdiga nacaybka alla la nacaa marka gaalnimo ma ahan marka calaa qawlikum idinka qowlkiina marka ilaa iimaan iyo kufri waa soo waa iska soo horjeedaan ma ogtahay haddaad xubigii alla la jeclaanaya iimaan ma aha tiraahdeen buqdigiina kufri ma noqonayo marka nacaybkiina kufri maaha markaidan saasaa warkiina ka imaanayso marka waxa uu yidhi wamaa laysa bikufrin laysa diduhu iimaanan ilaa uu yii waxaa kaluu yidhi fain qaaluu dalika hadday yidhaahdaan muxaalun an yufaariqa alkufru lbuqda gaalnimo iyo nacayb meel ma isfaaruqayaan qofka alla ku gaalooba waa inuu alla necab yahay taa iyagu ma isfaaruqayaan waxaa leedahay marka qiila lahum waxaa la dhahayaa wakadalika muxaalun an yufaariqa aliimaanu alxuba mustaxiil waxaa ah in iimaan xubi ou faaruqo oo la yidhaha qofkan allow rumaysan yahay mana jeclo alle macquul ma ahan taa idan idan marka maxalushaahidka aan kaleenna waxa ay tahay iimaankii iyo maxabadii maba kala tegi karaanba marka xubigaa marka heer kale ah qof kastoo muslima oo islaamkiisu saxiix yahay nooc qeyb jacayl alla abou haystaa dadku laakiin isku mid maaha waa la kala jacayl jacaylka alle waa la kala badan yahay annaga iyo nebiga iskusi uma jeclin alle annaga iyo abubakar iskusi alle uma jeclin waa la kala badan yahay taa waa lagu kala tegsan yahay laakiin aslulxubi baa la waayey iimaanna waa saxiixo waa jiraa wax soconaya maaha nacam walidalika xubigu marka waa asluliimaan acmaalu lquluub weeyaan iimaanka yani asalkiisa oo aanu ansaxaynin iimaan la-aantiis waxaa weya tasdiiqa iyo maxabada iyo waxyaabaha weeyaan nacam ayb marka saasay maxabadu marka waxay ku tahay macnahaas isaga nacam ayb nacam wabillahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbi wasalam